dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa diracaan la dhammaynin oo inta uu dhexda joogo oo dhankaa sare daawan ubaxna dhoorka ku haysa badhna ay dhulka jidi oo dhallaan ay u sidaan dadka oo wada dhawra inta ay ku dhaqaaqday taag la dhoobay halkaa cantuuga weyn dhug ka siisay waa hal abuure fu'aad cabdisalaan oo ka hadlaya fajaca uu ka qaaday xaflad aroos oo uu islahaa mid ka soo ishaaro aad adiguna la aqal gasho waxaan kaloo idiin hayaa wiil iyo hooyadii isku haysta meeyarnimo amaba duq magaalo oo xafiltan xoog lahi uu dhex marayo iyo sidoo kale markuu qalbigayga heeray markuu ku habsaday jacaylku inuu xididada harsado yadxanado waa fanaanadda faadumo duuroon caawana idinka hayo qayb saddexaad uguna dambaysa waraysiga aan dhowaan la yeeshay iyada oo joogta magaalada muqdisho waa caawa iyo cawayska hal abuure fu'aad cabdisalaan oo aad toddobaadkii hore uun ku maqasheen barnaamijkan cawayska washington isagoo nooga sheekaynaya wixii kala qabsaday isaga iyo gabar uu midkood bakan kale ku tuhmayey inuu jeebka lacag badani ku sito inta ay makhaayad galeen kadibna markay iska bixin waayeen kharashkii cuntada lagu shaqeeyey oo weelashii maqaayadda lagu xalay caawana waxa uu fu'aad inoo hayaa sheeko gaaban oo ku saabsan wixii ka qabsaday xaflad aroos oo uu u tegey in uu ileen aroos waa laga aroosaaye mid ka soo ishaarto oo uu guursado fu'aad mar kale soo dhowow aroos waa laga aroosaaye bal dee aroos wuxunbaad ku soo arki baan lahaa ma ogta waa garta marka waxaan idhi markaan joognay dhulkeenna dhaqan baynu lahayn waxaa kala fogaaday wixii aan arooska ku arkay iyo waxaan arooska ka filayey baa kala fogaaday waa garta marka waxaan markaan joognay dhulkeenna dhaqan baynu lahayna labadaan isba dhaafin ee dhabta gaadho wuxoodu meherkii u dhexeeyey intuu sheekh u dhammeeyo uu duco weyn dhug ka siiyo oo salliga ay ku dhuftaan wixii dhaantiya heesa dhallinta iskala hayo dad kala soocan baynu ogeyn dhibka uu qurba keenay hablaha dhulka jooga midaan dhehday ayaan ka dhowrdhowro lahaabaa dharaar aana fogeyn baan u dhaqaaqay aroos baana markii aan isdhex taagayba mid ay jeer ka dhammaatoosh baa dhinacaa igu qaaday geeg markaasaan dhici gaaray dhaawac baa iyar gaaray baan anigoo dhan kafaarsan dhibba waa ka dambeeyee caruusadaaba dhex taaganoo diracaan la dhammaynin oo inta uu dhexda joogo oo dhankaa sare daawan ubaxna dhoorka ku haysa badhna ay dhulka jidi oo dhallaan ay u sidaan hadda hadday iska wada xidhato badh baa ka hadhi lahaa ay qaar baa laga daba laga daba sidaa haa badhna ay dhulka jidi oo dhallaan ay u sidaan baa waxay dheesha tuntaaba tuntaaba dadka oo wada dhawra inta ay ku dhaqaaqday taag la dhoobay halkaa cantuuga weyn dhug ka siisay iyadaa la laqday mise qof bay u dhiibtay ma iyada had dirtay
haye markaasaan dhakafaaray oo markaan dhowray middaas dhaqanku waa kiristaan dheeshu waa tan kalaabka mid dambe oon isdhex taago oo nooca ay u dhigeenna dibna waan uga dhaartay halkiibaabaan ku daayayba aroos dambe oon tago aroos dambe waxaa tira layguma oga haa oo maxaa kuwo kale uga wardooni weyda waa intaasoo aanay isku si wada dhicin aroosyadu maya horta bal ilaa wax kale iska bedelo waxaan idhi horta aroos dambe o nooca ay u dhigeen baan idhi anu kuwa noocaasaan ka hadlay layguma oga ha
waa ka xumahay in in guuldaradaasi kaa soo raacdo fuaadow xankaagii ahaa guurdoonka arooska inaad ka soo aroosto ha marka bal kuwo kale ku day waa intaasood ka heshaaye kuwa kale oo noocaa loo dhigin oo noocaan ahayna nooca aad raadinaysaa oo dhaqankii ku salaysan ha haddaan arko waa kuwaas waa waa dee kuwaygii
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a walle kii kursi la yiri laysku dhaafi waa waxaaban caawa soo xusuustay heestii fanaanka mustafa shaacilmi ee kursigaasaan caashaqay waxaan caawa idin hayaa wiil iyo hooyadii isku haysta kursi oo waxay wiilkan iyo hooyadii u baratamayaan in ay duq magaalo ka noqdaan magaalo yar oo ay labaduba ku nool yihiin maxamuud mascadde ayaa stuudiya la fadhiya maxamuuda bal kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington mar kale bal wiilkan iyo hooyadii sheekadooda cashay aad baad u mahadsan tahay waa sidaad aad u sheegtee kursi la isu dayn waa oo saldanad waa midda waddamadii afrika aan ka nimid dhiigga layskaga daadiyo oo cid waliba ay leedahay kursigaasow anaad igu wanaagsan tahay cid kalena kuma rabo sheekadii baa waxay ka dhex tafatay qoys ku dhaqan dalkan maraykanka qoyskani waxay degan yihiin magaalada la yidhaahdo digsi muur oo ku taala gobolka illinoy waxay dhinaca koonfurta kaga beegan tahay magaalada chicago waa magaalada caanka ah ee gobolkaasi illinoy magaaladan caashay waxaa ku nool dad tiradoodu ay gaarayso saddex kun iyo sagaal boqol oo qof hooyada waxaa la yidhahdaa caashay wendi kaysi waa afartan iyo shan jir wiilkeedana waxaa la yidhaahdaa randeel kaysi toddoba iyo labaatan sana ayuu jiraa labadoodu waxay u wada tartamayaan duqa magaalada digsimor magaaladan waa magaalada yar oo aan kuu sheegay dadku waa isgaranayaan qof walbaahina waxa uu doonayaa inuu magaaladani uu ka noqdo meeyarkii sanadkan weliba bishan abriil sagaalkeeda ayaa la kala baxaya marka hooyadani wiilkeeda iyo ayaduba waxa ay isku dhaafi waayeen inay kursiga isku daystaan waa sidii dhallinyaradu ay dhihi jireen aad iyo aad hooyadu marka waxay leedahay wiilkani waan jeclahay anaa dhalay wiilkayga weeye laakiin inuu kursiga igu qabsado ma ahayn isaguna wuxuu leeyahy hooyo anaa kaaga habboon waa inaad anigu i taageerto sheekada marka muran fara badan bay dhalisay waxay noqotay dadkii magaalada iyo dadkii meesha deganaa sheeko ay hadal hayaan waxay noqotay sheeko saxaafaddu ay ka hadasho sheeko waxay noqotay wargeysyada iyo mataqaanaa cid walbaahi ay soo qaado laakiin hooyadani in kasta oo wiilkeeda ay la jeclaan lahayd in ay kursigan ku guulaysto haddana iyadaa waxay leedahay cadkaanow aniga ima dhaaftid anaad igu wanaagsantahay aad aad iyo aad marka ma ahan oo keliya inay kursigan u wada tartamayaan haddana isku guri ayay degan yihiin oo hal guri ayay ku wada nool yihiin sheekada marka ay arrintani u keentaa waxay tahay mar haddii labadoodu ay kursi wada tartamayaan arrin siyaasadeed oo lagu xafiltamayo ay meeshii taallo in ciriiri uu soo kala dhex galo labadoodii inay wada hadlaan gurina waa la wada degan yahay sababta loo wada hadli la-yahana waxay tahay dee siyaasaddii baa meesha soo gelaysa marka hooyada oo qalbigeedu uu muujinayo inay ka murugaysan tahay mugdigan ayada iyo wiilkeeda dhex yaalla inkastoo kursigii aanay meesha aanay iska daynaynin tartankii ay ugu jirtay haddana waxay leedahay aad baan uga calool xumahay ama uga uur gubtaa in wiilkaygii iyo anigu aanaan wada hadlin aad baanan ugu xiisay wada hadalkiisii maxamuudo hadday sidaa tahay xiisaha iyo wanaaggii iyo sheekooyinka jecel ha u soo noqdaan ama kursiga waa kaasaa la tagma iska tiraahdo caasho kursigan laysu dayn kursigan dhibaatuu keena waa laysu dayn la'ya marka dadkii magaalada sheekadii hadal qaaday ee cid walbaa ka hadlaysa marka dhibaatada jirtoo laga cabsi qabaaba waxay tahay in labadooda qofna aanuu kursigaani ku guulaysanin taasoo ah marka inay labadoodu keliya ma ahan inuu midkood waxeele inay labadoodu si shaksiya iskugu aqoonsadeen inuu qofkood soo baxo marka malaha waxaa ka wanaagsanaan lahayd bay leeyihiin dadku hooyadu inay ama wiilka taageerto ama wiilku uu hooyadii taageero dad kala marka waxay leeyihiin oo reerkan aad u yaqaana waxaa laga yaabaa wiilkan randeela oo hooyadii kursiga ku haysta in dhuuxiisaba ay ku jirta siyaasadda oo aabbihii baa hadda ka hor waxuu isu soo sharaxay duqa inuu noqdo magaaladan oo keliya inuu noqdo mooyaane oo keliya inuu noqdo ma ahane waaba uu ku guulaystay hase ahaatee nasiib darrada odagaa ku dhacda caasho ayaa waxay tahay kursigaasi sanadku wuxuu ahaa sanadku wuxuu ahaa labada kun iyo kowdii markii uu ku guulaystay baa waxaa laleeyahay waxaa lagu helay inuu wax isdabamariyey sidaa darteed ma aanu calfan marka xilkiisii inuu sii wato marka hadda hooyadu waxay tihi marka tanaasulayo isaguna waxuu yidhi kama tanaasulayo isagu weliba wuu diiday inuu saxaafadda la hadlo oo shir jaraa'id oo ay ahayd inay labadoodu wada qabtaan waa uu ka baaqsaday wuxuu yidhi anigii hooyaday oo kursi wada ordayna meel soo ma wada istaagayno aad iyo aad marka laakiin hooyadii baa waxay leedahay in kastoo ay wejigabax tahay inaan anigii wiilkeennu kursigan u wada cararno haddana wiilkan hal adayga iyo dadnimada iyo in uu aragtidiisa u madax bannaanaado oo qof si xora u fikiro uu noqdo anigaa ku soo barbaariyey cidna ersan maaya tiri markaa aad iyo aad
dhegaysanah dhegaystayaal waxaan barnaamijka cawayska washington ee caawa idinku hayaa qaybtii u dambaysay ee waraysiga fanaanadda faadumo duur waxaanay caawa noogu bilaabaysaa sheekada heesta hanad ee uu fanaanadda kula luuqeeyo fanaanka mukhtaar cusmaan so riwaayadda ma aana si fiican uma aana xafidin laakiin heeskaasaan aad iyo aad u xafidnay kabacdina heeskaasaan video clip ka dhignay caadi aan u duubnay ayadoon la dhigin baabad heystii qaadeen ha maya riwaayadda ninkii baa dhoofay oo soomaaliya aaday annagu abuudabayaan joognay waa gartay marka riwaayadda ninkii hayeyba waa dhoofay maxaan riwaayadda silsiladeedii iyo sheekadeedii iyo wuxuu dhan ninkii lahaa baa la tegey heestaasun baad kala soo dhex baxadeen markaa hees heestaasa kala soo dhex baxnay heestaasaanu kabacdi ka dhignay maxaa la yidhahdaa ninka heesta shoo heesta- warbaahiyaasha heesta magaceed hanad matanaa talo
ha matanaa
ha ballan qadar ka dhegaysanaya
inaan aan wada hadlaayo harkigaa inaan ku mooyo miyaad hodaneeyogta inaan nuurda seexawaayey inaan aan wada hadlaayo harkigaa inaan ku mooyo miyaad hodaneeyogta waaye imud hodaneeyo waaye iwad hodani
inuu habka maya dhiigu inaad halistiyo wadnaha halkowle inaad ku taalo iyad hanado mogtahay inuu habka maya dhiigu inaad halistiyo wadnaha halkowle inaad ku taalo iyad hanado mogtahay
waaye mudhe hodane haaye iwad hanado waaye mudhe hodane haaye iwad hanado
fanaankan waa fanaan aad u cod macaan ma heestaas unbaad wada qaadeen mise heese kalena oo aad wada qaadaan way jirtaa faadimo maya heestaa keliya wada qaadnay hees kale lama qaadin anu heestaasaan la qaaday yarkuwaaba dhoofay abudaba waa ka tegay isuu dambi jooga hadda marka waa fanaaniinta dambe ee hadda heesaha soo qaaday ha waa inamada yaryaraan soo garbaarsho ka mid yahay laakiin aad buu u cod macaan yahay marka maadaa siiqadaa u jeexay mise mise waa biduu u dhashay oo- oo oo- Ma yeesee, oo waxaa la ku yidhi.
aasnay ha ad- adba rugcadaa wariye aa tahay marka wariyeer kuu yimaado ma- markaad barnaamijka u sharaxdid khadkaagu raaca caasha qadkaagu raacaya marna waaxid Yeah.
waad waad asiibtay waad asiibtay meel meel gaaban baad ka soo qabatay ha marka hadda ma is maqashaan mukhtaar ha waa wada hadallaa intaan abu- ka imi abudabay isma helin laakiin telefoonkiisa waa hayaa insha allah haya waa lasugu marmarin baan la hadli doonaa waa lasugu kaaya bogaya heese kale ma wada qaadnaa ma wanka oran
waa iska insha allah marka uu xamar yimaado ama soomaaliya meelun isku aragno oo wada qaadi doonaa haddaan de ka aan intaa ka horeysaba lugaha ka laaban fanka oo waa garta xoogaa noogu sii yari jir faaduma maya habar waan la weynaade markuu ku habsaday jacaylku inuu xididada harsado niyad xanado mogtahay markuu qalbigayga heray markuu ku habsaday jacaylku inuu xididada harsado niyad xanado mogtahay
haaye mudhe hodane waaye iwad xanado haaye mudhe hodane waaye iwad xanado
horkaanka aligay hugmaayey adoo maqan aan hadraayey hortidaada ka muuqdi miyaad hodaneeyog tahay warkaanki aligay hugmaaye adoo maqan aan hadraaye hortidaada ka muuqde miyaad hodaneyogta
Haye, kudhehanado.
waaye iwad hodane Haye, kudhehanado.
waaye iwad hodane
waaw malaha intaad nagaga filan aad baan uga boganay aniga iyo dhegaystayaashaba ee waxaad ka warrantaa markaa faadumo duur een heesaad qaaddo tee Ah.
tee kuugu dambaysa marka xilligan maadaama codkaagii weli uu sidiisii yahay heestan iyo heesta abow xilligaasaad qaadday maba kala dhacaan codka marka la fiiriyo muraalka ii dhisay saacaasha waxaa la yidhi aada iyo aad baad umahadsan tahay laakiin eh, heestaas baa ugu dambaysay iyo heestii kowda luliyo waa u dam- oo aanu qaadnay aniga iyo biif axmed iyo biif idil iyo jaamac hayaan afarteeda aanu ahayno heestii kowda luliyo ku saabsan marka go- heestaa iyo heestaasaan imaaraadka ku qaadayba anigu sidaydaba oo goor cusub goormaa la qaaday markaa goorma sanadkay bay ahayd wallaahi kowda luliyo waxay ahayd adigu saddex sano ka hor tanuna sanad iyo bar Way anu saddex sano waa tahay mumkin saasaan umalaynaya waa gartay marka bal ugu dambayntii barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a bay dhegeystayaashu kaa maqlayaan caawa adigoo muddo dheerna waddanka ka maqnaa maantana magaalada muqdisho jooga oo intaad baxdo aad eh, beer fresh soo iibsanayso ma beer ariba horta mise beer geel baad doonataa wallaahi waxaan waxaan online ma jiro aroorti isbarmuutida oo freesha intaad soo iibsatay laba xaba iska miisanaysaa cagaarkii bambeelmadii mooskii tama wax kasta waa yaalin jaahis weeye caanihii geela wax kaa qasanba male wixii oo wada freesha wax talaaga la gelinahayo caashay maba jiroba yaa nabadda la sii waxaan ku adkeeyo leeyahay baa maqan abudabi aad waxaan ka leedahay imin caashay caashay abudabi waxaan ka imin anoo socon karin diyaaradda kasoo degayn haddana xamar weynaan luku tagaa calaashaan waad kala baxday miya
ha abay wixiiba is- ilaa waxaan ahaa w- digaaga talaagan la geliyey baan ahaaye makayf unba igu socday moogtahay markaan gaari karo waa makayf markaan guriga soo galo waa makayf hawadiiba igu dhacday iyo shamiskii oo dabeeci ah hadda marka waa xataa wax- baruurtii i saarnad wayga ba'day ya wax wada dabiici baad hadda heshay ha wax dabeeciyaan helay culayskii iyo wixii iyo hadda ma i garanaysid waad dhexda yiriisay noqotaan kule yiriis gabar yar baad waa- waa- waa- waad xuub dhacsatay ha ha ha hawo fiican wallaahi caasho waad yaabaysa adig goormaa imanaysa caasho aniga markii ilaahay keeno marka bal waxaad ka warantaa maadaama hadda jawgaagii inuu sidaa isku bedelay een, waddankaagii aad dhex joogto meeshaad doonto aad marayso bal waxaad noo soo qabataa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka caweyska aan ku gabagabaynayna waraysiga.
wallaahi idinka hadda haddaad hees heesahayga mid ka mira ama siciid mira xaydari aniga haddaad heshaan waxaad haysid caashay bal kaydka adigu inoo baar adigu tee jeclaan lahayd ma jirtaa mid adiga aad jeclaan lahayd oo si gaara aad u rabto wallaahi wallaahi si gaara uma raba heesayga aniga kaas ii saartid waa kii kale waa kaas aawe iyo aboowe iyo dhakhtarka ma kala jecli baad leedahay ha waxaad ii saartid ma kala jecel anigu waa tahay aad baad ilaa umadsan adaa tahay kaydkii b o a idaacadi waxay hayaan heesihii soomaaliya oo dhan idinkaaba kaydkii ah raadiyo muqdisho ba dee idinka kha- haya baan u malay kaydkiisii meeraadii muqdisho ay halkaas inoo yaalaan annaguna in badan baan haynaa waa tahay faadimo duur aad baad u mahadsan tahay barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a ka qaybgalkaagana aad baan kaaga mahad celinayaa mar kale magaalada muqdisho nabad iyo nowruure ku joog aamiin habarya wayna salaamaya b o a o dhan waa salaamaya cabdiraxmaan colombo maxay eh, saaxiibkay qaaliya oo aada iyo aada i wareysan jira bandhiga raadiyowga eh, daanduray kulli wariyaasha adigu ka kowta wayna wada salaamay Aad- salaamullah aad baad u mahadsantahay annagana oo ku salaameyna salaamallah salaamullah salaamullah barnaamijkan caawa waxaan kusoo gabagabeynayaa codadka fanaanka siciid miraxaydar iyo faadimo duur intaan mar kale kulmayno dhegaystayaal waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. aynoo baxaye amranay kuu baxayna waa koraye amranay ilaysi baa aynoo baxaye amranay uu baxayna waa koraye alla mahadi weeyaane waayno aroos wacan alla mahadi weeyaane waayno aroos wacan alla mahadi weeyaane waayno aroos wacan alla mahadi weeyaane waayno aroos wacan amranay waa dilaacay ogiye amranay waa ahaatiseniye amranay waa dilaacay ogiye amranay waa ahaatiseniye وعيشار غير بدني وعينو أروس وعن وعيشار غير بدني وعينو أروس وعن وعيشار غير بدني وعينو أروس وعن وعيشار غير بدني وعينو أروس وعن